cindahu isaga agtiisa inuu yahay can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi agtiisa matala waxaa weeye rasul saxaabi baa ficil laba yimi ficilkiisaasi markaan eegno waxuu ruuxu ijtihaadkiisa uun uu ku la iman karo waana wax shareecadii kuma tacaluqsan nimaha wa shareecadii kama baxsane wuxuu ijtihaadkiisa kusoo bixi kara maayo waa wax haddii la sameeyo ee ay tahay ruuxu inuu uhaysto cilmi uu uhaysto uun markaa taas isagina ma sheegin taas oo kale waxaa lagu xambaarayaa iyadna rasuulka ilaahay xaggii inuu waxaan cilmi uga haysto rasuulka ilaahay kaba arkay bal markaa taas walow xataa ay noqon karta markaa waxaa daliilkiisu qowl rasuulka uu kaba maqlay haddana kol hadduu ficil yahay marka ficil marfuuca ayaan kaba dhignay kama qaala shaaficiy radi allahu canhu si uu yihi fii salaati caliyin cali salaadii fi lkusuufi kusuufka ama de cadcadmadoobaadka figi fii kuli ragcatin ragcad kastaba agtara macnaa salaadii caliya fi lkusuufi ahaatay oo fii kuli ragcatin ragcad kastaba agtara min rakocayni uu kuba tukaday cali shaafici si uli waxa weeye meesha kolley xataa madhabtiisana maaha taasi oo isagu adiladan kale buu raajax yeelay cali baa waxaa lagaba soo naqliyay ama xadiidkuba yimi inuu salaad kusuuf isagoo tukanaya ragcaddiiba laba rukuucood wax ka badan uu rukuucay macnuhu waxa weeya dee qiraa'adiibuu ukacay oo waa rukuucay uu kasoo toosay oo qiraa'adiibuu ku noqdo uu rukuucay xadiidtii rasuulka taasi waa tii dee ku sugnayd ee kuba badnayd rukuuc labaad haddaba rukuucdaa labaad dee waxaa raacaysa si rasuulka axaadiistiisa badan aan kuba hayno in la sujuudo ee rukuucdii labaad dabadeed buu haddana qiraa'o u laabmay oo rukuuc saddexaad ayaa ragcaddii yeelatay iyadoon weli sujuudin bal markaa taas oo kale dee kolley afarna soo aroortay iyo shanba soo aroortay markaa taasaa maxaa dhacay cali markaa isaga cali baa sameeyin baa meeshii taalla rasuulka ilaahina ficilkiisi kale waan ognahay markaa shaafici muxuu ku xambaaray de waxaani salaadan kayfiyadeedi way ka duwan tahay kayfiyaadkii salaada wax ruuxu iska ijtihaadi karo inay xataa qiyaasna laguma in maaha qiyaas meeshii ma gelayo wax loo qiyaastay oo san kuma yi san kuma yimi salaad kaloo san u ekayd mama jirto waa salaad gaaroo san kuma timi qiyaas ay markaa xataa ukhudoocaysana mama jirto marka wuxuu kuma xambaaray dee waxaan uu sameeyey inay tahay cilmi uu lahaay oo rasuulka ilaahay uu ka haysta ama uu kaba arkay walo dee axaadiid kalena ay sooba aroortay kolley madhabtuna ay laba raga laba rukuucood ay tahay waxaa lamid ah xadiid bukhaari oo kale iyo ayaa bukhaari ayaa wuxuu wariyaa ibnu cabaas iyo ibnu cumar kaba soo naqliya kana bnu cabaasin kana bnu cumar wabnu cabaasin yuftiraani wayuqasiraani fi arbacati burud ibnu cabaas iyo ibnu cumar waa barhkood isagay halkan misaalka soo qaataan ina cabaas iyo ina cumar salaadana waxay ku gaabin jireen soomkana ay kaga afuri jireen afar beriid afar beriid beriidkina waa afar farsaqo waa ilaa lix iyo toban farsaqo ama laba maalin socod ujeeddadu waa intan dee aktar alculamaa qowlkoodu yahay marka intaas safarkood maaha de inay marka ay halkaa gaadhaan safarkoodu intaa gaadhsiisan yahay ayay soomkana dayn jireen safarkana ujeeddadu safarku intaa wixii ka yar waxay kuba tirinayaan safar gaaban oo looga tagahay inuu yahay oo kale waa ficilkooda mujarada iyaga ficilkood weeye ee laakiin kol haddii ilaahay safar idlaaqay inay dee ama safarkii isagoo mudlaqa uu kuba yimi salaadii laguma gaabinayo salaaddii laguma gaabinayo soomkiina saas oo kale aw calaa safarin ani waxba ku qaydnayn oo kale taxdiidka masaafo intaa lagu qayday ayaa dee waxay keenaysaa meeshu inaanay ijtihaad ku iman karin oo iyaga ijtihaadkoodii aanan waa mitaal ay barhkoodna halkan laba yimaadaan bal taasi haddaba adigu muhimku waa inoo suureeya ficilkii xukunkaana waa taa wa mihaalulmarfuuci kii isagu marfuuc ahaa ee min ataqriiri xukman taqriirkii waa rasuulka ilah agtiisa wixii lagaba sameeyey lagu sameeyey eanu inkirin taqriir sariixay ahayd haddaba taqriirkii isagu xagga xukum ahaan ama de aan ku qadarayna rasuulka ilaahay inuu waxa weeyaan kaba wareelo dee xukum ahaan marfuuc kuwa taqriirkii rasuulkana laguma tirinaya mihaalkii waxa weeye an yukhbira inuu waramo asaxaabiyu saxaabigii anahum yow kaanuu inay ahay yafcaluuna kuwa sameeya fi zamani nabiyi salى اllahu alay wasalam kada saasoo kale inay ku samayn jireen macnaa saxaabi hadduu idhaha kunaa nafcalu calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam kada fale culimadna kutubtooda dee musnadiyaasha axaadiisa la isnadiya ay kuba wariyabay siiqadan kusoo arooriyaan axaadiisteeda ee cinda sheekhayn iyo keyrkoodna waa xadiis marfuucu kani noqonaya rasuulka ilaahay waqtigiisii baanu waxaa samayn jirnay may odhan rasuulka ilaahay baana arkay kuma sugna agtiisaa lagu sameeyey laakiin cahdigiisii inay samaynayeen bay sheegeen fa inahu kaa yakunu lahu xukmu rafci rafci xukumkiibaa u sugnaan xagguu gala sugnaanaya min jihati ana daahira waa jihada inuu waxa daahirkii yahay idilaacuhu salى اllahu alay waslm alaa dalika rasuulka ilahay inuu saa daalacdu ka war helay sababtuna litawafuri dawaaciihim waa asbaabihii iyaga ku xambaariyay calaa su-aali rasuulka ilaahay weydiintiisa can umuuri diinihim ay weydiiyaan tawakurkeed macnaa taamnimadkooda ay taasi taam ahayd ay badnayd oo iyagu wax umuurtoo diintooda ku tacalumsan iskamaysan samayn jirin uun rasuulka ilaahay bay ula laami jireen ay weydiin jireen oo taasaa jirta horta waa jaanibkaas jaanib kaloo iyadna muhima walianna dalika zamana waktigaasi zamaanu nuzuuli lwaxyi waxyi wakti uu soo degayay buu ahaa falaa yaqacu kama dhacayn min asaxaabati asxaabta ficlu shayin shay samaynti yastamiruuna caleyh hadduu mar kaba dhacoon dee la daa'imintaasi maaha ay daa'imaanay si joogtaa u sameeyaan ilaa wahuwa gayru mamnuuc alficl inuu yahay waxaan mamnuuc ahayn mooye waxa weeyaan uu sheekhu idna leeyahy raximah llahu tacaala bal haddii iyada layna yidhaaho rasuulkii ilaahay agtiisa waxaa lagu sameeye oo mu inkirin se masel wala in xeeradiisiiba lagu cunay ama halkii gurigiisii lagu cunay oo kale bal markaa taasi iyada waa taqriir sariixa laakiin saxaabigii baa wuxuu yihi waktigii rasuulkaanu sidaa samayn jirnay wax kaloo uu raaciyey ma jirto muu odhan rasuulka ilaahay waa ka war helay muu odhan rasuulka ilaahay uu ogaa ama uu nagu arkay oo namuu diidin muu odhan intaasun buu yihi culimadu taasna marfuuc bay kaba dhigaan xadiid musnadun bay kaba dhigaan marka laba arrimood buu inoogu sheegay oo taa marfuuc lagaba dhigayo xukunba haba noqoteen midi waxa weeye saxaabada kol hadduu arrinkani arrin diineed ba yahay wixii rasuulka way weydiin jireen oy ula laami jireenoo markaa taas ayaa badnayd oo dee waxaan ay had iyo goor samaynayaan kolliba waa inay rasuulka weydiiyaan bay ahayd idgeed kalena ee waxaa agtiisi ama meel ku dhow laguma samaynaye si daa'ima loo samaynayo rasuulku qaaliban waa ka warhayay un oo taasi way jirtaa taani kaloo muhima ayuu inoogu cileeyey waktigaa qur-aankii baa soo degayey qur-aankiina dadkii waatan oo dee waxna lagu farayo waxna lagaga nahyayo waxyaalo badan ay samayn jireen baa loogu diidayaa ama dee loo toosinayaa oo dee si sawaabka ayd laguma hanuuninaya haddaba wixii ay saxaabadu ay samaynayaan ee si joogta ay u samaynayaan iyadoo waxyiguu soo degayo ee haddii aanu waxaasi wax bannaan ahayn laguma daayana qur-aankaa kusoo degi lahaa waxaa daayaa la odhan lahaa tiina may dhicin marka labadaa jaanib baa waxay keenayaan wixii caynkaasa ee waktigii rasuulka la samayn jiray inay noqdaan taqriirna aan jaanibkeed baan raacinaynaaye waa xagga xukumka marfuuc u ah waana taqriir wuxu uhi qad istadla jaabiru jaabir waa daliishaday waa abu saciidin اlkhudriyu abu saciid waxaan u leeyahay kolley mucalaqani xadiidkan cibaaradiisu saa ahayd bal riwaayada jaabir mooye riwaayada abi saciid maan helino bal kalaam buu leeyahay ayuu qabanaya kolley taasna aniga xaggayga tasabuco kamay dhicin waqad istadla jaabiru wa abu saciidin اlkhudriyu radi allahu canhuma calى jawaazi اlcasl casriga banaanidiisay u daliishadeen biannahum yow kaanuu inay ahaayeen yafcaluunahu kuwa sameeya walxaal alqur'aanu yanzilu iyadoo qur'aanku soo degayo walow kaana hadduu yahay casrigu mima yunhaa canhu waxyaalaha dadka loo diiday uu ka mid yaho oonu banaanayn lanahaa canhu lqur'aanu macnaa wuxuu ku adkaynayaa arrintii ahaydi waliana dalika zamana zamana nuzuuli lwaxyi zamankaasi waxaa waqtiga waxyi soo degayo wixii aan banaanayn ee dadku had iyo goor joogto u samaynayaanna waa loo diidayey marka wixii ay joogto u sameeyaan iyada markaa waa wax banaan un bay ahayd haddii kale qur-aankaa u diidi laha marka saxaabadii baaba taa fahamsanayd oo ama taas xujo kama dhiganayso bal xadiidka jaabir markaan eegno wuxuu yidhi casrigu waa banaan yahay casriguna waxa weeyaan kolley dee waa asaaliibta maanta kolley asaaliib badan oo taa laga maarmaayo ama dee waktigeena jirta ama wasaa'il badan oo soo koro wasaa'il soo korodhe waa dee ninkii naagtiisii markaa uu tago ama ha islahaado caruurtaba kala koriyo yaanay markaa wareysana ama le abrid maaye oo kalley waxaana waa xamlika cararun bay ahayd ayaa markaa uu tagay isleeyahay haatan waxbaa soo baxaya ayuu ka soo saari jiro oo dee dabadda ay biyihii ku daadan jireen ama manidii ay kuma daadan jirtay taas baa casri lagu magacaabaa marka wuxuu saxaabigani leeyahay casriga waktigii rasuulkaan samayn jirnay qur-aankaa soo degayey qur-aan noo diidaya ma soo degin markaa iyadoonu samayno waktigaas qur-aankuna uu soo degayo noo diidin de markaa way banaanto hadduu waxaan banaanayn yahay dee qur-aankaa ku iman lahay waxaa daayasa umurihii kale aan toosnayne dadku ay kuma kacayeenba qur-aanku uguma diiday taas ayay ahayd oo ay dhici lahaydba markaa waa jaanibka labada arrimood baa wada keenaya inuu xadii wixii waktigii rasuulka la samayn jiray uu noqdo wax xukman marfuuc u ah oo taqriirkiisii markaas jaanibkii labaad ee taqriirkiisa uu noqdo waqad intan baan ku daray wayaltaxiqu biqowlihi waxaa haleelaya qowlkaygan aan idhi xukman xukman aan idhi ina tasriixan u xukm buu ihi maa warada wixii ku soo arooray bisiiqati lkinaayati kinaaye siiqadeed fii mowdici siiqi sariixati siiqooyinkii sariixaa meesheeda wixii kinaaye kuma yimi binisbati ilayhi sala allahu alayh wasalam marka rasuulka loo eego كذلك كqول التابعي wy عن الصحاaبي يرفع الحdيث أو yrwيه أو ylmيh waana ylmيhn u نسbaynayo de عidii wri ayuu u نسbaynaye أو رواaيaة oo yrwيhi رواaيaة أو yبلغ bه gaadhsiinayey أو rwاه مaنaa waxaa jirta oo kutubta yaanay badnaanin be kusoo noqnoqota marka taabicigu uu sheegay صaxaabigiya de sanadkii baa dhammaaday halku ka odhan laha qaala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وasلم ayaaba dhici karta inuu yidhaha yarfacu alxadiida bes muu odhan qaala rasuula ama rafaca alxadiida waxaa kaloo dhacda dee inuu markuu halkaa gaadho uuna halkii la qowlkii rasuulka laynoo soo naqlin lahaa inuu yidhaaha yarwiihi matnigiina la sheego ama yanmiihi saxiixana way dhacday taana waa markaas yanmiihi inta la yidhaaha macnaha yaxzuuh weeyaane oo haddana matnigii la sheego ama se lama yidhaaho markuu soo gaadho saxaabigii taabicigii riwaayatan keliya matnigiina la sheego ama uu yidhaaho yabluqu bih waa gaadhsiinayey ama rawaahu bes mar odhanayo qaala rasuulullah iyo wax lamida matnigiina waa la sheegaya marka umuurahan oo dhami waxay la mid yihiin iyadoo la yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam marka tii xukumka ahayd ayay haleelayaanoo halkii siiqo sariixa ka iman lahayd siiqada sariixana wuxuu wadaa qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam ama wax lamid ah ma samicto ayaa waxaa la timid siiqadan kinaayada ah waxay cibaaro ka tahay iyadna xadiisku inuu marfuuc yahay yarfacuhu iyo yarmiihi iyo yanmiihi iyo riwaayatan yabluqu bihi rafcu fantabi si ciraaqaba laha waxaasoo dhami waa alfaada rafci ee taa ku ogow oo bal markaasana taa hore ayay noo haleeleysaa waqad iqtasiruuna inay ku gaabsadaan baa la arkaa cala alqowli qowl ay ku gaabsadaan maca xadfi lqaa'ili iyagoo kii qaa'ilkaayee yidhi faacilka xadfaya qaa'ilku waa faacilkii meesha oo imika haddaan idhahdo qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam ama qaala abu bakrin ama qaala cumaru dee qaa'ilkii baan sheegnay qaa'ilkii baan sheegnay waa faacilkii baan sheegnay tanna maxay tahay qaalo keliya weeye oon la sheegin ciday tidhi faacilkii aan la sheegin kolkol baa dhacday inay taa ku gaabsadaan laakiin waa sanadka akhirkiisa markay gaadho saxaabigii buu gaadhayaa marka waaba isagoo dee ibnu sirin yidhaaho dee can abi hurayrata qaala qaala matnina wuu sheegay wax kale uu raaciyey ma jirto faacilkii halkii dee qaala rasuululahi laga odhan lahaa baa rasuululahi aan la odhanayn qaalo keliyaa la odhanaya inta badan waa istilax reer basre u khaasa ama khaasatan waxa weeyaan ibnu sirin iyo baa taas oo waxaan filaya dad kale inaanay badsan wa yuriiduuna bihi ay ula jeedaanoo annabiya salى اllahu alayه wasalam ka qowl ibni sirin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala tuqaatiluuna qowma maha abi hurayra yidhi wa qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam laakiin maha istilax caama kaasi waa istilax reer basraha weli waxa dhici karta ibnu sirin iyo dee inhaasba inaan u dhaafin ee bal taasna kolkol kutubta way dhacdaayo qowlkii oo la sheego qaa'ilkii la sheegin loona jeedaan rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh arrintuna ay marfuuc tahay wa fii kalaami lkhadiibi kalaamka khadiib khadiib kalaamkiisana waxaa kuma sugnaa annahu istilaaxun khaasun biahli lbasra inuu kaas yahay markaa qaala inta la yidhaha aan qaa'ilkii la sheegin istilaax reer basra u gaara inuu yahay bal waxaa dhici karta in lasii khaas yeelo ibnu sirin iyo de ayaa badsa ama dee lagu yaqaanayba wa min asiyaq almuxtamala wallahu subxana wa tacala aclam قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا فالأكثر على أن ذلك مرفوع waxay noo socotay umuuriyo xagga marka la eego xukum ahaan marfuuca ahaa macnaa laftigood iyo cibaaradooda caddayn la caddeeyey rasuulka ilaahay qowlkii kani inuu yahay ama ficilkii ma kuma sugna laakiin xagga xukumkiiyo taqdiir ahaan bay deeyihiin wax marfuucay la mid yihiin kuwa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh si saraaxo leh loogu nisbeeyey marka iyada barhkood waan soo aragnay welina kuwii baa casharka maanta uu noqon doonaa o markaasuno weli iyagii baa inoo socda ka wuxuu uhi sheekhu raximah ullahu tacaala wa min asiyaaqi siiqooyinkii ama cibaarooyinkii waxaa ka mid ah almuxtamilati ixtimaalaysay inay marfuuc tahay ee ixtimaalaysayna inay mawquuf tahay marka la eego dee siiqadeeda iyo cibaaradeedu say ku timee ixtimaal ku sugna ujeeddadu aan caddaynin ku caddayn marfuucnimo say ugu caddaaya haddii la yidhaha qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam kada ama facala kada laakiin dee ixtimaal inaan dee isaga aan markaa dee aanu marfuucba inuu mawquuf yahay markaa ixtimaalkeed uu kuba sugnaa ee jaanibkan kale ha raajix noqdee qowl saxaabiya saxaabiga qowlkiisa uu odhanayo min asunati kada sunnaha waxaa ka mida kaa oo arrinkaa iyo waxaa iyo waxaasaa sunnii ka mid ah oo saxaabigii imika halkan eeg mu odhan rasuulka ilaahay baa yidhi uu sameeyey mana odhan mana odhan sunnihii rasuulkii ilaahay oo rasuulka ilaahay umuu tiirin waayo hadduu yidhaha min sunnati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam iyada dee ixtimaalkana meesha kale waa ka bixi lahaa ee mina sunnati kada buu yihi sinana sunnada asalka hore dee dariiqada ayuun baa la yidhaha ama siirada ama iyada waxyaalahan kale dee maa yuqaabil ilwaji iyo waa istilaax dambe oon dee waktigaa hore lagu fasiri karin waxyaalaha soo aroora haddaba saxaabigu hadduu intuu camal acmaasha ka mida ku sheego sunnii inuu kaga mid yahay iyadnoo siiqooyinkaa ixtimaalku kuga sugan yahay ayay horta kaga mid tahay marka fal aktaru culimmada intooda badan ama jamaahirtoodu calaa ana dalika marfuucun calaa ana dalika kaasoo waa kaa saxaabi uu dee yidhi waa min asunnati kada marfuucun marfuuc inuu yahay bay ku tegeen oo culimmada jamaahirtoodu waxay qabaan dee kol haddii saxaabi uu leeyahay sunnihii sunno kale uu caddaynayo saxaabigani ma jirto waa rasuulka ilaahay sunnihii uun bal markaa inuu marfuuc yahay ayaa jamaahiirulculamaa ay ku tageen oy qabaan wana qala bnu cabdilbar imaamka shahiirka ahaa xaafidu maa waraa albixaar ibnu cabdilbar waxa weeye yuusuf wuxuu soo naqliyey fiihi kanfigiisa waa kaa saxaabigu yidhaha min asunnati kada alitifaqa itifaaqnimada oo isagu imaamkaasi khilaafka meesha jira wax kamuu soo qaadinba ay dee barhkood yidhaaheen sunnuu dee sunnii rasuulkana waa noqon karaa sunno kalena waa noqon karaa rasuulka ilaahayba waa ki yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin oo dee sunnihiisii iyo dee sunno labaad rasuulka ilaahayba waa sheego sunnaha kaleba waa ixtimaali kartaa qolooyinka ra'yigoodu ta ahaa wax kamuu soo qaadine wuxuu soo naqliyeyba in laysku waafaqsan yahay in kol haddii uu saxaabi mina sunnati kada yidhaaho ay marfuuc tahay qaala wuxuu yidhi waa ibnu cabdilbar saaxibu listidkaari watamhiid waidaa qaalahaa hadduu yidhaaho waa cibaaradaa horan soo maray ama siiqada ah maxay ah mina sunnati kada hayru saxaabiyi saxaabi ruuxa aan ahayn sida taabici oo kale fakadalika oo xataa ninkii taabiciga hadduu yidhaha mina sunnati kada fakadalika xaalku sidaasun weeyiyo xukunkii oo marfuucun buu noqon maa lam yudifa haddaan u tiirin ninka aan saxaabiga ahayn ilaa saaxibihaa sunnaha kii lahaa ka sunnati alcumarayniba weeye oo wuxuu leeyahay bal saxaabigii wuxuu leeyahy waa laysku waafaqsan yahay imaamkaas siduu isagu usoo naqliyey inuu marfuuc yahay hadduu cibaarada ama siiqada isticmaalo axad aan saxaabi ahayn sida taabicigii oo kale hadduu mina sunnati kada yidhaaho dee hadduu u idaafeeyo cid kale oo uu yidhaha sida sunnat alcumarayn oo kor cumarayna waa abubakar iyo cumar laftigoodii dee waa laba lafti oo kala duwan ba iyada markii la doonay tasniye ahaan labada lafti kii sahlanaan murakabka ahayn lama eegin xagga fadiilo iyo taas laakiin labada ismi midna waa abibakrin oo dee waaba laftiga murakabkee laba kelima isaga yimi magaci midna waaba cumar oo way kala fudud yihiin oo markaasaasan laba laftigan baa taqliib ahaan xagga sifada iyadoo la eegayo ayaa waxa weeyaan loogu tasniyey sida dee cadcadda iyo dayaxaaba markay israacinayaan alqamarayn ay yidhaahaan taa waabaa la yidhaahaa lafdiga qamar baa mudakara kan kalena waa mu'anas oo jaanibkaas baa la taqliibiye waa la yidhaah dee khifadna waaba iskaba jirta ee bal markaa haddaba in hadduu yidhaaho ninkii sunnat alcumarayn ama sunnati abibakrin sunnati cumarba uu yidhaaho ee hadalkii waa cad yahay oo marfuuc maaha laakiin kol haddaanu uga idaafayn taabicigiina uu sunno kaba cabiro iyadna marfuuc baa lagaba dhigaya taas bud marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wa fii naqli اlitifaaqi itifaaq intan laysku waafaqsan yahay naqlintan uu soo naqliyey nadaru iyada taa bal jamaahiir culamaa way qabaan waana qowlka raajixa maanta ee dee lagu soconayo la aan ku dhaqmayno laakiin itifaaqa la yidhaha dhammaan baa laysku wada waafaqsan yahay oo cid khilaafsani ma jirto taa nadar nadar baa ku sugan oo ujeeddadu itifaaqanimo dhammo dee dad khilaafsan oo iyagu le maaha marfuuc waxa weeye way jiraanoo muxuu yidhi facani shaaficiyi shaafici xaggiisa waxaaba laga soo naqliyey fii aslilmasalati masalada asalkeeda qowlaani laba qowl walow dee qowlka raajixi yahay kaa uu marka horeba agsarka ka soo naqliyey oo ah inuu marfuuc yahay oo la qowlka hore qadiimna saasuuha jadiid baa isaga naftiisa laba dariiqa ama laba qowl ay kuba sugan yihiin dee unba meela waxaa dhacay inuu yidhi sunnihii rasuulka weeye marka hadday saa idlaaqaan umna waa kutubtii jadiidku kaa mid yahay bal almuhim khilaaf waaba jiraa xataa shaafici agtiisa wadahaba waxaa tegey ilaa annahu waa kaa laga yidhi min asunati kada gayru marfuucin marfuuc inaanu ahayn waxaa kuba tegey abu bakrin الsayrafiyu min ashaaficiyati imaamka kunyadiisan iyo laq nisbadiisan kuba shuhroobay magaciisa moxamed ibnu cabdilaahi baa la idhaha nin reer baqdaad u ahaa sayrafina macruuf kuba ahaa fiqiga iyo usuulkaba imaam buu ku ahaa weliba xagga usuulkana dee aad iyo aad buu ugu sii markaa aqoontiisii ugu sii saraysayba kutubtiisa uu leeyahina waxaa ka mid a kitaabkan risaale ee shaafici leeyahay ayuu sharxay adigu kutub kalena waa leeyahay waa nin laakiin mutaqadim oo dee qarnigii kolley labaad saddexaadna qayb kaba noolaa qarnigii afraadna suluskiisii hore dhintay sidoo xagga hooseba inoogu dhigtay saddex boqol iyo soddonkii inuu dhintay walow aanu waxba intaa dhaafsan aanu inoo sheegin waa abubakrin iraaziyu min alxanafiya abubakrin iraazi oo isna xanafiyada ka mid a kolley sayra halkii mursalka ayaanu ku soo sheegnay magaciisa hore inuu soo marnay abubakr iraazi oo isaga axmed ibnu cali ayaa nin la yidhaah weeyaan oo marka la eego waktigiisiina xanafiyada imaamkoodii ahaa kolle zuhdi iyo waraciyana kuba shuhroobay waa ninkan mashhuurka ee laakiin mashhuurka ku ah cibaaradiisan aljasaas oo dee markaa kitaabkan axkaamulqur'aankana leh ninkaas weeye oo dee abubakr raasi waa jasaas imaamka la yidhaaho weeyaan laakiin taasi aada ugu shuhroobo isaguna qarniga afraad raggiisin bu saddex boqol iyo toddobaatankii ayuu dhintay kolle isaga hore ayaan usoo sheegnay tarjamadii soo kooban iyo wabnu xasmin imaamkiisna shahirka ayna xasmiye min ahli daahiri dadka iyagu daahirka ama daahiriyada kaba mid ahaa ama dee aimadoodii waaweyneyd kaba mida kolooyinkaas ayaa waxay kuba tegayaan sunnuhu haddii uu saxaabi yidhaah kol haddaanu rasuulka ilaahay sunnihiisii o dhan inaanu marfuucba ahayn waxtajuu waxay xujaysteenay daliil kaba dhigteen bianna sunnata lafdiga asunna taradadu waxay ku taradudaysaa bayna anabiyi sala allahu alay waslm bayna ayr macnaa dee kuma caddoon sunnihii rasuulka ilaah keligeed kuma dhacayse sunnihii rasuulka inay tahayna waa ixtimaali isaga kayrkii sunnihiina saa uu yidhi calaykum bisunati wa sunati alkhulafaaء raashidiin isaga kayrkii sunnihii inay tahayna waa ixtimaali oo taradudkaasaa jira dee markaa kol haddii taradud jiro waxa weeyaan taas kuma dhigayno waxa weeyaan sunnihii rasuulka inuyo taas ma goynayno wuxuu uhi sheekhu wawjibu waa la jawaabay oo iyaga ixtijaajkoodan ama istidlaalkoodan iyo arrintan ay daliishadeen ee dee taa uu inoo sheegay ah maha amhilo kaleo waaqaco inoolaba yimaadeen oo dee sunni iyadoo sunnihii kale laguma idlaaqayo ee waa xaggii luqa ahaan labada dee macnee ay kaba dhaxayso kol haddii sunna uu yahay macna dariiqa si guud ama siran in wujib waxa laakiin taa lagaga jawaabay bianna ixtimaala iraati gayri nabiyi sala allahu calayh wasalam iyadoo ninka waxaan ku hadlayaa saxaabi yahay laga hadlayana axkaam shariico lagaba hadlayo ixtimaal meesha rasuulka ilaahay keyrkii in loo jeedo oo loola jeedo sunaan inay sunno shaksi kale ay tahay ixtimaalkeedu baciidun waa jira ixtimaal laakiin waa wax durugsan dee sida daahirkee dhowon baana umuuraa ilaa wax ka sarfiya la helo laguma xambaaraa oo waxa weeye taasi wax dheer weeye in loo iyadoo saxaabi mina sunnati kadaa yahay umuur shareicadii ka midana uu caddaynayo oo uu ka hadlayo inuu cid kale sunnihii iyo dariiqadii ula jeedaa wax durugsan weeye ixtimaalku haba jira sidaa daraaddeed dee waxa weeyaan kan dhow ee marka horebana badan ee amhiladeedana aan helayna ayuunbaba lagu xambaaraya tana wuxuu taa ku adkaynaya wuxu uhi waqad rawaa wuxuu wariyay albukhaariyu bukhaari fii saxiixihi saxiixiisa uu kuba wariyey fii xadiidi bni shihaabin ina shihaab xadiidkii can saalim bni cabdillaahi bni cumara can abihi oo waa dee bukhaari baa warinaya kolle raqamkiisna waa kaa inoo tilmaamay waxaana uu ibnu shihaabku sheegayaana waa imaamkii shahirka ee zuhri weeye xaafidkaas ama waqtigiisiiba xaafidkii markaa dee ibnu shaabna waa awowgiisii labaad oo dee aada uguba shuhuroobay zuhrina waa reerkii reer bani zuhre dee sacd ibnu abi waqaas iyo rasuulkii ama rasuulka ila sacd ibnu abi waqaas iyo reerkoodii ama rasuulka ilaahiyba hooyadii reerkooda oo waa ka dhashay reerkaas oo nin quraysh oo reer bani zuhre ah oo labadan siyoodba aad buu ugu shuhuroobay oo magaciisa waa lagaga yaqaan oo waxaa aada loogu yaqaano un amba dee nisbadan ibnu shaab awow marka waana awowya aabihii maaha ahma zuhriya can saalimin saalim uu kaba warinaya ibn cabdillahi ibni cumar isagaan yeer sheegi doona saalim kan inoo sheegi doona can abi abi cabdillahi ibni cumar fii qisatihi waa fii qisati ibni cumar abadhaho saalimna waa la socde ibnu cumar qisadiisii maca alxajaaji xajaaj maciis ahaatay oo xiina qaala lahu markuu ku yidhi ibnu cumar baa ku odhanaya in kunta turi maya waxaa ku odhanayaba in taasi waa qisadii ibnu cumare laakiin xiina qaala lahu saalim baa hadalka ilaa bi u rumeeyey una saa saxiixa ku sugan in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya sunnata sunnihii haddaad doonayso fahajiri dee deji bisalaati salaada oo salaaddii u degdego oo ay baadir ilaa asalaati way yowma carafa maalin carafaaneed macnaa haddaan yar koobna dee xadiidkii nooma soo naqlina sanadii uu xisaarinayay ee markii dambena uu dili doono ibnu zubayr ibnu zubayr isagaa dee markii hore muddo ilaa sagaal sandooda xijaaz iyo ciraaq iyo ina kaleba ilaa yeman ka talinayay waktigii uu dhintay mucaawiyihii labaad uu dhintay ayuu isagu dee adigu markaa waxa weye dadkii jiidaasi ay lama mubaayacoodeen makana waa degay bal markaasin haddaba waktiyadaa dhexdeedii horta ciraaqiya waa lagaba qaaday oo ugu dambeyn xaja waxaa soo diray ciidan buu usoo diray cabdimalik ibnu marwan uu hogaaminaya xajaajkani waktigaa ugu horreysa uu isagu soo baxay ibnu zubayre lala mubaayacoodayna markaa cabdimalik maba joogna aabihii baa isaguna dee shaam qabsaday markii mucaawiyahaasi dhintay iska xoog kuba qabsaday laakiin sano dabadeed dee markii uu dhintay inankiisii ayaa laba wareegay markii uu maka uu dusheeda yime uu xisaariyey ayaa wakti xajna waa yimi oo xajkiina isagaa oogayay markaasoo dadkii u oogayey waxaana uu lag cabdimalik uu soo fara u yihi bacnaa umuuraha xajka cabdillahi ibni cumar ha ku khilaafin ujeeddadu kaga dambe isaga cabdillahi ibni cumar baa u yimi isagoo waktigii duhur dhowaaday meeshii khaymadiisii ku jira oo maydhanaya u dhawaaqay is markuu soo baxay ayaa isagoo labadooda u dhexeeya xajaaj ayaa waa ininki cabdullaahi iyo inankiisii ayuu ku yidhi hadalkan waana maalintii carafa waktigii wuquufkaana waktigaas dee waa salaadii baa dhow oo ay u baxeenba si dee salaaddii duhur loo tukado wuquufkiina u bilaabmo haddaad sunnihii doonayso faajir bisalaat macnaa hajirku waa bimacnaa baakar waay salaaddii ha dibdhigine hore u tuka weeyaan oo markaa duhurgalaba salaaddii tuko u degdeg maalin carafa way hayd marka waxaana xadiidka laba sugnaa dee isagoo xaggii cabdillaahi buu eegayna inankiisa hadalkan yidhi oo markaasaa cabdullaahi ibnu cumar yidhi sadaqa way run buu sheego arrinku taas weeye sheekhu markaa waatan isdilaalkiisi wuxuu inoogu soo qaatay qaala ibnu shihaabin markaa ibnu shihaab baa wuxuu yidhi markii dambe u xadiidkan saalim ka warinayey faqultu waxaan idhi lisaalimin saalim ku idhi afacalahu rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam arrinkaasoo adee inay labada salaadoodna waa laysu geynayaa horaa loo tukanaya bal markaa rasuulka ilaahay miyuu taa sameeyey naeg waa kan sunnihii bay yidhaaheen sunnihi rasuulkana may odhan markaasaa wuxuu yihi miyuu rasuulkii ilaahay sameeyey ibnu shaab baa markii dambe saalim ku odhanayo sheekhiisiya markaa faqaala saalim baa wuxuu yihi wahal yacnuuna dee saxaabadiiyo haddii ay taa kaba cabiraan wahal yacnuuna miyay u jeedaan bidaalika markay yidhaahaan sunnihii ay u yidhaahaan miyay ula jeedaan ilaa sunnatahu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay sunnihiisa may wax kale ujeedaan ujeeddadu hadday dadkaas ay sunni yidhaahaan iyagoon cidba u tiirin waa sunnaha rasuulka waxay u jeedaaneen nin kale sunnihii ay caddaynayaan iyo maaha ka hadlayaan iyo maaha wahal yacnuuna bidalika ilaa sunnata waxaa la arkaa dee nusqada filxibaari laba socota ee bukhaariga halkan waa hal yattabicuuna inay dhacday walow dee sharaxa dhexdiisa xaafidsan uu kuwa sharxay kitaabkiisa nukasna kale cibaarada waa ta dhacday oo dee waa hal yattabicuuna laakiin bal waa hal waa hal yacnuuna miyay u jeedaanay ula jeedaan weeye yuriiduuna wey bidalika hadalkan ah min aلsunnati ama asunna markay leeyihiin ilaa sunnatahu salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahi sunnahiisa un mooye macnaa wax kale lama jeedaan way sifaanta alinkaari o kol hadday yidhahaan sunnaba sunnaha ay u jeedaan waa sunnihii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu calayh markaa sheekh weli in qoladaa hore jawaabteedii loo jawaabay iyo wixii taas dee xoogeynayay ee caddaynayay ee masalada daliil u ahaa in sunnu sida ay jamaahiirulculamaaba kuba tegeen oo xaggii xukunka marfuuciyo sunnihii rasuulka una markaa noqonayso ayaa waxa weya weli uu sii wadaaye wuxuu yihi sheekhu fa naqala waa soo naqliyey saalimun saalim wa huwa saalimna axad ulfuqahaa'i sabca fuqahadii toddobada ahayd mid ka mida weeye ee min ahli madiinati reer madiina reer madiina ka mid aha wa axad ulxufaadi raggi xadiidka xifdisnaa mid ka mida weeye min الطaaبiciina can الصaxaabati asxaabta xaggeediiy oo kaba warinay me can الصaxaabati wuxuu kaba soo naqliyay markaa sia uu cilmi ku lahaa oo dee nin caadiye inaanu ahayne raggii waktigiisii raggii cilmi ahaan ugu mudnaa inuu ahaa buu inoo sheegayaa wuxuu leeya horta fuqahadii madiine toddobadahay nin ka mida weeye xagga hoosena waa ka idiin dhigtay bal toddobadaas nadmi lagu nadmiyey iyo isagoo dee waxa weeye inoo yar koobay oo alaa kullu man laa yaqtadii bia'immatin faqismatuhu diisa can ilxaqi khaarija fakhudhum cubaydullaahi curwatu qaasimun saciidun abu bakrin sulaymaanu khaarija markaa saalimba inoogama sugna halkani marka waa cubaydullahi ibnu cabdillahi ibnu cutba ibnu mascuud oo curwat ibnu zubayr qaasim ibnu moxamed ibnu abi bakar saciid ibnu lmusayib abubakr ibnu cabdiraxmaan ibnu xaris ibnu hishaam sulaymaan ibnu yasaar khaarijat ibnu zayd marka adigu waxay kollay tahay halkan saalim beytka uu inoo soo naqlinaya kumaba sugnee ninkan adigu toddobaad adigu markaa lix markay isku waafaqeen ayaa ka toddobaad baa iskhilaaf jiraayo oo dee la yidhi imaka saalim waa la yidhi waxaa kaloo dee bal markaa isin ninka kale kollay meesha soo baxaya fakhudum cubaydullahi curwata adigu saalim baa axada todo isaga saalim iyo abu salamata bnu cabdiraxmaan iyo in ayaa barhkood nin aad lixdan mid ahaan adigo ama toddobada mid ahaan bedelaya kollayna ayn markaan dee insha allah kitaabkan wixii ka sarreeyaba qaybta taabiciinta iyo markay kaba hadlayaan oo markaan qaybaha gaadhno waa umuurahaas way iskaba iman doonaan bal wuxuu leeyahay haddaba waa nin imaama fuqahada madiine ayuu kaba mid ahaa waxaa kaloo uu kaba mid ahaa xufaadii buu kaba mid ahaa markaa muxuu soo naqliyey saxaabadii ka soo naqliyey annahum saxaabadii idaa idlaquu hadday idlaaqaan asunata sunna ay idlaaqaan laa yuriiduuna bidalika walama jeedaan ilaa sunata nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay sunnihiisii un mooye wax kale uma jeedaan wa ama qowlu bacdihim marka wuxuu leeyahay weli hadalkiibuu wadaaye barhkood qowlkooda ay yidhaaheen idaa kaana marfuucan hadduu marfuuc yahay xadiidkan ay lafdigan kusoo naqliyeen mina sunnati kada falima laa yaquuluuna fiihi maxaanay u odhanaynay u odhan waayeen qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa yidhi saas oo cibaaradan halkay mina sunnati kada leeyihin may qaala rasuulullahi bay idhahaan haddaba kuwa barhkood qowlkoodii fa jawaabu kaa jawaabti waxa weeye umuurahoo dhammina wuxun bay dee socotaa adkaynaysaa in jamaahiir alculamaa qowlkooda ay idhaaheen mina sunnati kada dee waana marfuuc xukman siiqa ixtimaal kuba sugayo wayo ixtimaalkiina waa taan sooba sheegnay dee qowlka raajixa ay tahay oo dee itifaaqii uu soo naqliyey ibnu cabdilbarno horta dee itifaaq ma jire meeshii waa masale barhkood ay khilaaf kaba keeneen laakiin qowlkii dee raajixa ma sawaabkaa waa cinda aljamaahiir qowlka iyagoo agtooda kuba sugan umuurahana waa waxyaalihii xoogeynayay un haddaba ictiraad kale weeye oo اعtiraadka hore uu ka jawaabay oo dee meeshii الsunaةu تataradadu bayn النabiyi salى الlahu عalيه waslم وغayri uu ka jawaabay اعtiraad kalaa jira ama اxtimaal waxay le hadii arrinku saa tahay maxay uba caddayn waayeen maxaa cibaaradan اxtimaalku uu ku sugan yahay u dooranayaan ma iskaba idhaahaan qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam marka wuxuu yihi fajawaabuhu jawaabtiisu waxa weeye inahum waa qolooyinkaas صaxaabadee cibaaradan isticmaalay tarakuu way ka tegeen ama dee taabiciintiiba in soo naqliyey tarakuu way ka tegeen aljazma jasmin bidalika taa la jasmiyo la yidhaaho qaala rasuulullaahi la yidhaaho tawarucan waxtiyaadun ixtiyaad daraaddeed iyo xalaal mirad iyobay uga tegeenbe maaha inay uga tegayeen arrinkani inaanu marfuuc ahayn oo baltana waxbu kusii adkeeyo wuxuu yihi wa min haadaa waxaa ka mida kaa dee tawaruc ahaanta loogaba tegay iyadoo lafdiga sunna uu marfuuc yahay qowlu abi qilaabata can anasin isna ninkii imaamka ayaa abi qilaabo la odhanayey waa nin taabiciintii culimmadoodii ka mida cabdullaahi ibnu zayd ayaa la yidhaahaa waa taabici isagu kollay irsaalkiisa axaadiistiisa u irsaaliyaana ay badan tahayba qarnigii labaad madaxyadiisii ayuu shaam ku dhintay waa reer ciraaqa laakiin isagoo qaabdinimo loogu yeedhay ka fogaanayaba oo bilaadii kaba tegay oo xaggaa joogu dhintay haddaba abi qilaaba ayaa can anasin anas baa muxuu kaba wariyey min asunnati sunnaha waxa ka mida idaa tazawaja ninku hadduu guursado albikra mid bikraa calasayibi tu dee carma lahaayo dee waa tii carma lahaydoo waa ti uu marka horeba sii qabay korkeed aqaama waa nagaanayaa cindahaa waa cinda albikri sabcan toddoba ayuu ku nagaan akrajaahu fi صaxiixayn xadiidka bukhaari iyo muslimba way wariyeen kolley dee waa umuuro mawduuceeni markaa inta dee uu ka daliishaday mooye waxyaalaha kale tatambuceedka o baxsane laakiin ruuxii dee kolley xadiidkan hore iyo macnihiisa ahaan u yar arag maqsuudku waxa weeyaan waa nin hadduu naa qabo waxba dee kolley tii uu qabay tayibu mooye imaka wax kalaba maaha oo uu markaa mid labaad guursado hadday tan labaad ee uu soo guursaday inan tahay ee waabay nin baa maanta ay isugu horeeyaanoo inay waxaa sharcigeenna laazim ahayd waajib ahayd ninku hadduu laba naagood qabo inuu si cadliya uu kulaba dhaqmay kaba mid tahay xaggii hooyashada guryahoodii loo hooyanayo habeen iyo habeenkeeda hadduu kaba badiyo saddex iyo saddex doorto laakiin inaanu u kala badin ee midba habeenkeeda u ilaaliyo oo u simo siuu dee nafaqad iyo umuuraha kaleba uguba simayo taas baa laazima ama ruuxu hadduu ka tagana dulmi uu kuba dhacaya bal rasuulku soo sheegay inuu isagoo dhinaciisu janjeedho siuu mid ugu janjeersaday uu maalinta qiyaamaha imanayo haddaba hadday cusub tahay oo dee imikana ay arrintii ku cusub tahay inana ay tahay waxna aan soo aragoo ay u baahan tahay waqti ay hesho balse xaalada dambe kusoo korodhay ay u qabatinto ayaa shareecadu maxay siisay toddoba habeen oon hadhow tii kalena loo qallaynahayn iyada dee bal markaa inta ay aroos baxaysaa toddoba habeen ninku inuu gurigeedii joogoon waxba tii kale u tegin waa markaa toddobadaasi haddaanu ka badin waxba qalle tii kale toddoba kale uu uga dhigo oo intii in leegu kaba maqnaado taas uma baahnee sharciga ayaa siiyey de haddii tan uu soo guursaday ay carmar tahayna oo naag dee hore hore loo dee adigu rag aysu soo mareen ay tahayna iyado dee uma baahnaba qabatin xaalada dambe ay qabatay oo dee wixii ama khashar ee ku jiriya waxyaalahaas kaba baxaan ee waa taas saddex habeen bay dee adigu leedahay inay dee uu la joogo ninku ilaa inta ay aroos baxayso saddex habeenu haddii saddex habeen ugaba badiyo uu sanoo kale toddoba doorto waa leeyahy laakiin ayaami uu qallayn doonaa ayaami intii ileg waa inu tii kale iyadna u qadeeyo oo uu la joogo gurigeedii uu joogo bal taas weeye laakiin maxaa cibaarada bal xadiidka macnihiisu waa taase muxuu ka cabiray anas baana warinaye min asunati muu odhan qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam min asunati buu yihi xadiidka waa bukhaari iyo muslim bay ku sugan ayuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslimna dee labada kitaab mawduucoodu waxa weeye axaadiidta musnadka ah ee marfuuca axaadiista sanadkoodna ay dhan tahay rasuulka ilaah ina loo koryeelaya ayaa waxa usulku wariyaan ah ee waxyaalahan dhaca khaasatan bukhaari waxa weya taraajimtiiyo umuuraha caynkaas ee mucalaqaadkiiyo aahaartiiyo taas maqsuudka kitaabka maaha ee maqsuudka kitaabka iyo wixii uu u dejiyey ba waa taas markaa waa xadiid musnad oo marfuuca markaa waatan laakiin cibaarada u wadaynay wuxuuna yidhi waxaa laga yaaba waxay uga tegayaanba tawarucan waxtiyaadane tiibuu iminka inoo sheegayaa daliilkeede qaala abu qilaabata abu qilaaba wuxuu yihi low shi'tu haddaan doono laqultu waxaan odhan ina anasan rafacahu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam haddii aan doono waxaaan odhan rasuulka ilaahay buu u koryeelay oo min asunati intaan iskaba daaya saasaan odhan markaa muxuu hi sheekh kusii fasiray hadalkiisa ay low qultu haddaan idhaaho lama kadib nin been sheegayo ma aho dee min asunati kada ayaa lianna qowlahu qowlkiisa min asunati hadaa macnahu macnihiisa ah marfuucnimo iyo ilaahay sunihii taasba weye laakina iiraadow soo aroorintiisa xadiidka lagu soo arooriyo bisiiqati siiqadii alatii siiqadii oo dakaraha saxaabiyi uu sheegay yo awlaa mudan oo macnaa waxa weeye uu taabicigeeni leeyahay haddaan idhaahaba rasuulku u kor yeelay dee macnaha siiqadan baa taas ahoo ina been maan sheegeen hadal run un baa kuba hadlila laakiin meeshii maxaa jira saxaabiga san buu ugaba maqlay min asunati kada saxaabiguna sunay rasuulkun buu caddaynaya bal markaa taasuu kaba maqlay marka inuu dee si uu saxaabiga xadiidka uga maqlay uu ku soo arooriyo ayaa ka mudan isagoo cibaaradii ku tasarufo dee siiqo aantii saxaabiga ahayn ku soo arooriyo ee laakiin macnuu taa wey bal halkaa min asunati ayaan kaga baxaynaa wuxuu ihi wa min dalika waxaa ka mida min dalikadu eeg waa min asiyaaqi almuxtamilati baa inoo socotay haddaba madkuurkaasoo ah siiqooyinkii ixtimaalka uu kuga sugnaa ujeedadu ee lafdigoodu sariix aanu ku ahayn marfuucnimo iyo rasuulka ilaahay umuurahan loo koryeelayo waxaa ka mida qowl saxaabiya saxaabiga qowlkiisii u odhanayay umirnaa bikada waxaasaa nala amray aw nuhiinaa can kada ama waxaasaa nalaga nahiyey faalkhilaafu fiihi khilaafka kan ku sugan kalkhilaafi khilaafkii unbuu la mid yahay fi ladii qablahu kii hore ee ka horreeyey kuba sugnaa oo meeshii jamaahiir alculamaana waxay qabaan saxaabi hadduu idhaha umirnaa bikada ama nuhiinaa can kada dee waa saxaabi umuurahana waa umuur sharci maaha umuur kaloo ka baxsan umuurihii sharciga aamir kale markaa may lahayna aamirkooda iyo naahigooda umuuraha sharcina u caddaynayay faraya wax ka nahayayay waa saxaabiya rasuulka ilaahi waa salawaat ullaahi wasalaamu calayh in kastaba markaa ayaanu caddaynin ciddii saaxib almri iyo saaxib annahyiye waa marfuuc oo waxaa lagu tirinayaa oona lagu xambaarayaa rasuulka ilaahay inuu yahay aamirkan ama naahigani xadiid marfuucu baanu noqonayaa xukm ahaan marfuuca in cibaaradii tan sariix kuma ahayn laakiin khilaafaa jiro barhkood dee khilaaf yaroo uu sheegi doono isaguba oo daa'ifo ama kooxiya uu taa khilaaftay waxay qabsadeen ama ay xujo ka dhigteenna waa inoo sheegi doonaa laakiin inay tahay marfuuc ayuu kursi isagoo cilaynaya wuxuu yidhi lianna mudlaqa dalika kaakiisa la idlaaqay haddii aan la odhan amarana fulaan iyo waxaan lagu qaydin ee la idlaaqa uun yansarifu wuxuu gadoomayaayoo bidaahiri daahirkiisa ula gadoomayaaba ilaa man lahu lamru wanahyu ciddii dee amar iyo nahyi umuuraha shareecada ay uguba sugnaatay wa huwa rasuulu sala allahu calayh wasalam dee amar iyo nahyi ciddii ay u sugnaatay ee ayuunbaaba ku dhacayaa oo u gadoomayaa idlaaqiisani dee kaasna cid kale maahay waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waqaala fii dalika arrinkaa waxaa khilaafay daa'ifatun koox oo tamasaku waxay qabsadeen ama daa'ifadaasoo tamasaku qabsaday xujaystay way qabsashada iminka halkan daliishaday biixtimaali an yakuuna inuu yahay ixtimaalkeed almuraadu ka loo jeedaa hayrahu hayrki ka amri lqur'aan markan uu leeyahy umirna bikada umuur qur-aanka ku soo aroortay waxaaba dhici karta inuu ujeedo u leeyahy qur-aankii baaba deena amraysan aw ilijmaaci ama ijmaaci taas aw bacd lkhulafaa'i ama khulafada barhkood aw listinbaadi ama wax ijtihaad oo dee nusuus uu kaba fahmay oo ijtihaad ada waa masaa-isha istinbaadiga ee ijtihaadiga ah ee nusuusta ama dee adiladii kala dunayd lagaba fahmay inuu taa leeyu kaba cabira umirna ujibu qolooyinkaasna waxaa loogu jawaabay bianna alasla huwa alawalu asalku waa ka hore oo ah saaxibu alamri wanahyi oo rasuulka ilaahay inay ujeeddadu tahay umuuraha caynkana dee amra alqur'aanna nin keliyo isagu waa wax mushtarag oo dadka ay wada ogyihin inay wada garanayaan oo ruux keliya isagii wax uu dee gaar ahaantiisa amarkiisa nuugu fahmayo maaho saa isagii looga naqliyo bal adigu markaa waa waxyaalahaas inta badanna isticmaal umuuraha loo isticmaalo iyadoo cibaarada la isticmaalayaa waa wax meeshii fog waarid hadday tahayba marka wuxuu sheekhu wamaa cadaahu waxaa kaa ka soo haray ka horo ah inuu rasuulka ilaahay loo jeedo muxtamalun ixtimila yuxtamalu iyo macnaa wax dee jaa-is oo suurtagala ixtamala yaxtamilu labaduba dee way sooba arooreen luq ahaan haddii ismafcuul aan kaba dhigna halkan ama ismafacil aan kaba dhigna labadaba macnuu isma bedelayo wixii kaa ka soo hadhay waa wax suurtagal una macnaha waa jaa-isun baa lagu tirinaya waa dhici kartaa wey waa wax dhici kara uun oo lagu tirinayo dee ama in suurtagal un ah ee laakiin kii waaqaca ahaayee jiree badnaa ka hore wey laakino ixtimaalkiisu haba jiro oo wax soo aroori kara meesha ha noqdee binisbati ilayhi kaa hore marka loo eego wa binisbati ila alawal huwa marjuuxun waa mid laga raajaxsan yahay oo xaggiisa aan loo kacayn waa aydan waa weliba isagoo tii hore kusii xoogayn waa marjuux buu sheegay kaa hore inuu asalkaiyo waa mid waa dee istidlaal istidlaal labaad faman ruuxi kaana haday fii daacati ra'iisin nin ra-iisa daacadii ku sugan idaa qaala hadduu idhaa umirtu laa yufhamu canhu lagama fahmi maayo ana aamirahu kan isaga amray laysa ilaa ra'iisan ama ra-iiso macnaa kan madaxdiisa un mooyaane cid kale inuu yahay lagama fahmi maayo bal cibaarada walow yar laqbadeeda yar ishkaal leedahay ku yar joogsan doona maqsuudka istidlaalku waxa weeye tii hore waa inoo sheego kaasi waa asal buuri arrin labaad bal nin hadduu nin madaxa dee uu yahay ninkii uga khidmaynayay la joogay ee isaga daacadiisa kuba sugnaa hadduu markaa idhaa umirtu maxaa laga fahmayaa dee ninkan ra-iiskiisa ah ee uu daacadiisa iyo khidmadiisa uu ku sugan yahay ka amarkan inuu leeyahay uu yahay ka amray inuu kaa yahay oo dee taas ayaa lagaba fahmayaa deetana waa taas oo kale oo iyadna oo wax kaloo dee imanka istidlaal caqliho dee inoo xoogeynaya kii hore inoo xoogeynaya asalka ahaa inoo xoogeynaya ama cibaaradan sheekuu kaba cabiray in laa yufhamu canhu ana aamirahu laysa ilaa ra-iisun kalaa cibaaro aad moodo yar ishkaal ay kuma sugan tahay laakiin saaxibu laqdi durarna halkan kamabu hadlina waa kaba booday se caliy lqaari kitaabkiisa uu kusii sharaxo sharaxan aan ahayn uu sii sharxa kitaabkiisaas ayaa wuxuu ku fasiraa ilaadam inay bimacnaa hayre imaka halkan tahay macnaheedii dee ay lahaan jirtay inaanay hayne hayr ama lafdigii hayre ay laba mid tahay oo ay la macno tahay oo markaa dee uu noqonayo uun oo waxa weye dee walow ay ahaydna markaa xaq alcibaara ay ahayd in laba yidhaaho dee wuxuu leeyahay ilaadu ay meeshan kaba horayso cibaarada la yidhaha laa yufhamu ilaa ana aamirahu ra-iisuh oo la horraysiiyo ilaada la horraysiiyo taas ay cibaaradii yar toosnayd ahayd laakiin halkan horta waa bimacnaa hayr maqsuudkiisa uu jeedaana ama kalaamka macnihiisna waxa weeyaanuun laa yufhamu minhu ana aamirahu hayru ra-iisi wey oo laa yufhamu minhu lagama fahmayo dee canhu waa can hada alkalaam ana aamirahu ninkan isaga waxa weeyaan amray ee waxa weeye uu leeyahay umirtu taas lagama fahmayo waa hayra ra-iisi weye ninkan isaga uu madaxda ah u madaxda ah u mooye cid kale inuu yahay kaamirku hadalkii lagama fahmaya waxbaa laga fahmaya raiska inusay aduba lafdiga ilaadan ayaa bimacnaa hayra laysa hayra ra-iisi bay markaasoo anaa aamirkiisani waa ra-iiskiisani mooye cid kale inaanu ahayn ayuunbaa meeshii lagama fahmayaayo waxaa laga fahmayaa taas weeye oo maqsuudku kaa weeyaan oo ninkan ra-iiskiisa un mooye cid kale oo meesha uu u yidhaaho umirtu dee oo cibaaradan aan ka qaadanay ama aan ka fahmayna ma jirto wa ama qowlu man qaala weli istidlaalkii waxyaalihii kuba yimi ama arrinkan kuba yimi barhkood kale ay ictiraad ahaan uu keeneen ayuu weli sii wadaa sheekoo ciddii tidhi ama kii yidhi qowlkii yuxtamalu waa taa cibaarada imakaan kaba soo hadlay markaan ismigiisa mafcuul eegaynay waxaa suurtagala oo bannaan oo dee la suuraysan karaa an yadunna inuu u maleeyo ninkan saxaabigani markuu umirna bikada leeyahay maa laysa biamrin amran waxaan xaqiiq ahaan amar ahayn amar inuu maleeyo waxa i taalana laysa biaamirin aamirane laakiin waa cibaaro kolley aan sawaab ahayn sida kutubta kaleba kuba sugan laysa biamrin amran weeye aamirin maaha ismu faacil maaha xarafkuma madnaa hamsadu waa waxaan amarba ahayn inuu amar u qaato wuxuu leeyihi waa barhkood kolley waa bacd almutakalimiin iyo qowlkoode markan uu leeyahy umirna bikada amarku siiquu lahaa siiqo macruufu ama luqada kuwa lahaa dee ninkani siiqadii kol haddaanu inoo soo naqlin waxaaba suurtagala waxaan amar ahayn oon amar iyada nafsul amarka amarku ahayn inuu amarba kaba dhigo oo waa xaggii luqadoodii oo hadda la shaki geliyay noqon iyo fahamkoodii oo waxay leeyiin dee amarkii siyaaq macruufa ayuu amarku lahaan jiray siiqadan amartu bikadaana ama umirtu bikada siiqadii maaha dee amarkiin amarku isagu siiquu lahaayatan lafdigani macnihiisunbuu tilmaamayaa inuu waxaani amargiinbuu tilmaamayaa siiqadii ama ifcal kada iyo ama dee ficil mudaaracoo liyunfiq duu sacatin sidaas oo kale laamlamr ay gashay iyo siiqooyinkii waxa weeyaan adigu macruufka ee amar lahaa tani maaha siiqadii maaha laakiin waa wax cibaaro kaba ah haddaba wuxuu leeya kol haddaanu lafdigii amarku uu kuba yimi inoo soo naqlin waxaaba dhici karta waxaan fi nafsi اlamri amar ku ahayn inuu amar uba qaato isaga markaa wuxuu yihi sheekhu qowlka qolooyinkaas yidhaaheen fala اkhtisaaصa lahu bi hadihi اlmasala horta markaa in la yidhaha ixtimaal kalaa imanayo ruuxu waxaan amar ahayn baa dhici kartay inuu amar uba qaato oo inay amar u qaato waaqiciina aan amar ku ahayn dee cibaarada umirra bikada khaastaasi kuma noqonayso bal huwa madkuurun madkuur macnaa mutasawirun waa wax la suuraysanayo taasna fiima low saraxa hadduu caddeeyo faqaala uu yidhaaho amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bikada marka wuxuu leeyahy dee taasi hadal imika la yidhaahdo maaha oo haddii waxa caynkaasoo aada u fog oo imika ah qowl marduudah sababtay marduud ku tahayna wa inoo caddayn doono ixtimaalkaa la keeno dee markuu umirnaa bikada yidhaaho un arrintu kuma koobnaanayso hadduu yidhaha amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam bikada uu caddeeyo siiqadii amarku markanba ma jirto ixtimaalka markaas waa u soo noqono waa la odhan karaa markaas dee iyagu sida qoladaasi ay leeyihiin ama qaalka qowlkaasi yahay dee waxaa dhici kartaba waxaan amar ahayn inuu amar u qaatay siiqadii soomuu naqlin oo arrinkan umirna bikada un khaas kuma noqonayo ee amaranaa rasuulullahi hadduu caddeeyana siiqadii amarka ma taallo ama cibaaradii la isticmaalay in la amray unbuu sheegay cibaaradii rasuulka inoomu soo naqlin marka ixtimaal la yidhaaho waaba intaasu waxaan amar keenin amar u qaatay dee halkanba way imanaysaa marka wuxu uhi sheekhu isagoo taa guud ahaanba ka jawaabaya wahuwa ixtimaalun daciifun waa ixtimaalun daciifa sababtu lianna saxaabiya ninka saxaabigii cadlun horta waa nin cadli ah cadaala ay u sugnaatay binasi lqur'aan caarifun bilisaan luqadii carbeedna dee kan san leba ka yaqaana oo isagu kani waaba dhici karta wax barasho iyo waxyaaliyo kuba yimi isagu uu lahaaba dee dabci ahaan iyo taasoo luqadii carbeedna garanayo falaa yudliqu ma idlaaqayo dalika amarana markuu leeyahy ama umirtu bika umirna bikada uu leeyahay ee uu cibaaradan isticmaalay ilaa bacda taxaquqi inuu waxani amar yahay taas mooye mar kale saxaabigu ma isticmaalayo waa hadal dee ujeeddadu aan isagu kaasi meel lahayn oo qowl marduuda weeye bal markaa waxay noqonaysaa uu dhameeyey tane saxaabigii hadduu yidhaah umirna bikada ama nuhina can kada waxay noqonaysaa un aamirkan iyo naahigani rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waana marfuuc taasna waxay marfuuc xukman u leeyihiin dee waa tan rasuulka ilaahay lama caddayn oo muu odhan sidaad kuwii oran kusoo marray qaala rasuulullah iyo samictu rasuulallah iyo taas oo kale ama xataa amarana rasuullahi sariix bay ahaan layde imanka kol haddaanu caddayno ixtimaalkaasi meesha la sheegay luqa ahaan uu iskaba iman karo tii baa leeyahy waa xukum ee waanay caddayn lafdigu sariix maaho dee lafdigii sara sariixa lama sheegin laakiin waa xagga xukumka marfuuc bay taasna ka tahay wa min dalika waxaa ka mida kuwa ujeedada siiqooyinkii ixtimaalku uu kuba sugnaa marfuucana ahaa waa siiqooyin ixtimaal kuba sugaye laakiin marfuucnaa qowluhu saxaabiga qowlkiisii odhanaya waa saxaabigii kunaa nafcalu kada falahu xukmu rafci aydan kamaa taqadama tan hore inuu soo maray halkan kusoo marayna waa markii uu marka horeba uu amhiladii inoo dhiganayey waxa isagu ficili ah oo rasuulka ilaahay ficilkiisii sariixaan marfuuc ku ah mithaalkii waa inoo soo sheegay oo waa rasuulkii ilaahay baa sidaa sameeyey amaan arkay isagoo sameeyey taas waa kiina soo yidhiba rasuulka ilaahay facala kada aw yaquul huwa kaana rasuulullah yafcalu kada marka waxaanu inoo soo sheegay ka isagu xukum ahaan marfuuc ku ah saxaabigu inuu yidhaaho waxaan majaal kuba sugnayn waa mid buu inoo soo sheegay isagoo waxa weeyaan saxaabigu yidhaaha bal markaa waxa weeye dee waxaasaanu samayn jirnay waqtigii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taas sa dee waxa weyan casrigiiyo markuu inoo soo sheegayey taasna waa kii inoo soo sheegay oo waa xagga taqriirkay soo gelaysay imanka taqriirka kaanuu yafcaluuna fii zamaan nabiyi sala allahu alayh wasalam kada laakiin laba cibaaro adigu meesha jiro hadduu yidhaha kunaa nafcalu kada fii caadi nabiyi sala allahu alayh wasalamna dee waa kii umuuraha keenaya inuu rasuulka ilaahay kaba war helay ama xagga waxi inuu soo degay haba noqoto on lagu sugan wax macsiya ama iyagoo dee dawaacidooda mutawafir ay ku ahayd rasuulka ilahay inu wax weydiiyan waa inoo soo sheegay hadduu yidhaha kunaa nafcalu kada keliya oonu fii cahdi rasuulillahi u tirin iyada bacd almuxadisiin ama qayb ka midii iyagu suuradaa waxay kaba dhigaan mawquuf marka aan la raacin fii cahdi rasuulillahi sala allahu alay wasalam ama zamankiisii dee jamaacooyin kalena labada siiqa isku mid unbay kaba dhigaanoo waxay kaba dhigaan un waxa adigu bal markaa intuba marfuuca xagga xukum ahaan markaa tan eegu iska yar dhaafo waayo hore inoogu horreyso waa kaayidhi kamaa taqadama wa min dalika umuurahaasna waxaa kaba mid ah ujeeddada siiqooyinkii muxtamilkaa laakiin xagga xukumka marfuucka kuba ahaa an yaxkuma inuu xukumaa saxaabiyu saxaabigu calaa ficlin ficli min alafcaali afcaasha kaba mid ah biannahu daacatu lilahi aw lirasuulihi sala allahu alayh wasalam aw macsiya inuu waxaani daaco ilaahay la adeecayo ficilkan gaar ahaaneed yahay ama macs rasuulkii ilaahay daacadiisii uu yahay ama macsiyo ilaahay la caasiyo inuu yahay ama rasuulka ilaahay la caasiyayo taas baa kaba mid ah kolley wax ku dhowna horeynu uba soo aragnayoo wuxuu inoo soo sheegay waxyaalihii dee marfuuca ku ahaa xukum ahaan ee alikhbaaru cama yaxsulu bificlihi hawaabun maqsuusun aw ciqaabun maqsuus markaa aad bay isugu dhow yihiin wax buu ihi hawaabkaa gaarkaa laga helaya ama in ciqaabtaa gaarkaa marfuuc buu ina soo sheegay imanka halkana muxuu leeyahay ficil afcaasha ka mid oo khaasa hadduu leeyahay kani daacu ilaahay u yahay ama rasuulka ilaahay buu daaco u yahay ama waxa weeyaan macsi u yahay khaasatan hadduu dee adiladiisu ay caddahay oo adilo kaloo laga qaataa meeshii uu jiro taasi istinbaad iyo taas bay noqon waa ficil marka hore daliil kale oo taas aan ahayna aynaa dee bal markaa uba helahayn oo kale xaggii xukumka marfuuc buu noqon mithaalka uu dhigtayna waaba kan ka qowli camaarin man saama alyowma aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqaasimi man saama ninka sooma alyowma yoomka aladii yoomkoo yushaku fiihi lagu shakeeyo macnaha shaki inuu rabadaan yahay iyo inuu shacbaan iyo shaki kuba jiro oo waxa weeye waa yoomkaa dee intuu soddonkii shacbaanba la yahay dee waxa weeyaan ama cid dee bis toos oo caddaynaysa bishii inay aragtay aanay jirin ha lagula sheekaysto ama dad shahaadadooda aan la aqbali karin iyo waxyaalaha sheeg sheegay bal markaa yoomka caynkaasee la shakeeyo inuu rabadaan yahay iyo inuu shacbaan yahay shaki uu kuba jiro kal haddii anigu inuu rabadaan iyo aanay sugnaanin ninkaas soomaa faqad casaa abalqaasimi rasuulka ilaahay abalqaasim salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa caasiyey taas bul bal tan oo kale dee yoomkaas toomitaankiisan imaka dee axaadiistii ayd laa taqadamuu biramadana ramadaana bisawmi yowmayn bisawmi yowmin aw yowmayn iyo kuwa lamida mooye naskaaroo dee tan imika xadiiskii inoogu sugnaaday ama taasoo nahyin yoomka caynkaasa la iskaba nahiyey soomkiisii ma jirin saxaabigani waa caddeeyey inuu macsiyo yahay soomkaas dee wax kale maahae waa cilmi uu rasuulka ilaahay ka hayo iyo wuxuu rasuulka ilaahay xaggiisa kaba og yahay ayuusan uba yidhi mana aanu odhan imika rasuulka ilaahay baa san yidhina muu odhan markaa tanna xaggii xukunka marfuuc bay kaba tahay waana umuurahan qaybahan aan soo marnay ayuun bay kaba midiino wuxuu uhi falihaada kan xukmu rafci baa usugnaaday aydane lianna daahira waxa daahirkii waxa weeye ana dalika waa ka arrinkan xukumkiisan uu maanta xukumaya daaca ama macsiye inuu yahay mima talaqaahu can inabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilah xaggiisa wuxuu kala kulmay ee xaggiisa kaba qaatay ama xaggiisa kaba ogaa inuu yahay baa daahira saa daraaddeed baa xaggii mar lagaba dhigayaa inuu xukmaan marfuuc ka yahay sida xadiidkii ahaa abi hureyra inuu arkay maalin nin baxayo iyadoo la aadaamay dabadeed masjidkii kaba baxayo intuu isha sii raaciyey ou markii dambe yidhi ama hada faqad casaaba alqaasimi sala allahu alayh wasalam kani waa bacda alaadaab ayuu masjidkii ka baxay dee waa dadkiina waaba imanayaan oo waaba tan loo yeedhayo isagiina waa ka weydaartay kani rasuulka ilaahay waa caasiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa tan baabkeed tanay laba mid tabi noo soo dhigtay bal halkaa wuxuu inoogu dhameeyey sheekhu raximah ullahu tacaala isagoo dee si kitaabkii kale aanu uba basin masalada bastiyey tatabucay juziyaadkeedii kolley basti kan ka dheerna kitaabkiisa nukas ayuu kuga leeyahay oo dee safaxaad waxoogaaya qaatay oo uu masaladan ku tatabucay waa nukaskiisa uu muqadimada ibnu salaax iyo taqiidka sheekhiisa labadoodaba maaha muqadimada ibnu salaaxun kuma koobne laakiin taqiidkan xaafida emay ciraaqi ee sheekhiisii aye laba socdana kana waa qabtaa kana waa qabtaaye ayuu isagaba masalada waa kuba bastiyey bas intan kaba dheerba bal marka waxa weeye laakiin markaynu egna qaybihii kale uu kaba soo hadlayay deesan oo halkan ugaba hadlay ugamu hadlin si fiican oo dhici karto kutubta kale adee ka dambaysana ee caalam isaga ay kuba tahay isaguna ay u ictimaadsato wax ay kusoo kordhiyeen oo sidaasna marka aanu jirayn bacd alamhila iyo ina yaroo kooban un mooye iyo dee umuuro kaleo iyaduna uu ku bastiyey kitaabkiisaas oonu sheegin oo kale oo halkan aanu kuba sheegin ay hakaaya un mooye ayuu bal inoogu sheegay markaa markuu taa dhameeyey weli waxaa jirtay hadal uu markii hore matni ahaan haddaan dib ugu laabano welina aanay dhicin jawaabtii oo ima an yantahiya ila nabiyi sala allahu alay wasalam waa isnaadkii tasriixan aw xukman min qawli aw ficla aw taqriir imika intaasu inoo soo sharxay aw ila saxaabiyi kadalik markaasuu istidraad wuxu sheegi doonaa aw ila taabiciyi markuu idhabu ugu dambayn marka dambe ina odhan doonaa falawal almarfuuc ina umuurahaas oo dhan sharxi imika waan haynaa waxaan inay marfuuciya waan ku haynaa ma sugayne laakiin laqbadii matniga way dambaysaa haddii matniga un la isa saarayo kaa rasuulkii ilaahay gaadhay qowl iyo ficil iyo taqriir ku gaadhay mid ku doona ha noqdo tasriix ama xukum waa marfuuc laakiin weli cibaaradaas maynaan gaadhin haddaba waxa weyan sanadkii inuu gaadhayo ku dhammaanayo oo waxa dee rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa mid aw tantahii ay ku foogsanayso ghaayatu isnaad isnaadka haayihiisu isnaadka dhammaadkiisa iyo aakhirkii ila ila saxaabiyi saxaabigii waxa weeyaan ila taabiciyi maya waayo oo meelo saxaabiyi saxaabiga ay ku joogsanayso waa sanadka dhammaadkiisa kadalika saas oo kale kadalika isagii baa sii fasiro maxay ay mitla maa taqadama kaa inoo soo horamay mid lamida oo ah fii kowni lafdi lafdiga ahaanshihiisa lafdigan saxaabiga laga soo naqlinayo hadalka ama dee waxaan lasoo naqlinaya matnigii maka weeyaane yaqtadii mid keenaya uu yaha tasriixa caddayn la caddeeyo biana almaquula waxan waa odhahdan matniga ah ee marka hore matni noogaba soo cabiray huwa min qowli saxaabiyi saxaabiga qowlkii inuu kaba mid yahay aw min ficli ficilkii inuu kaba mid yahay aw min taqriiri taqriirkii walaa yaji-u fiihi mana imanaya kan jamiic maa taqadama wuxuu inoo soo horamaray dhammaantii oo dee umuurihii aynu soo marray umirnaa bikada baan soo marray kunaa nafcalu kada baan soo marray umuurihii kale dee aynu soo marnay iyadu ma wada imanayaane waa qayb oo waxani ama waa qowl saxaabiyu yihi abibakar baaba sidaa yidhi ama cumar baa saa sameeyey hebel baa agtiisii saa lagaba yidhi ama lagu sameeyey oo dee ka aamusay oo sugay oo aan inkirin umuuraha caynkaata lakin wixii o dhami halkan ma soo wada noqonayaan bal mucdama ee wuxun baaba imanaya laa yaju fi jamiic ma taqadama bal mucdamahu intiisa badan ayaa imanaysa un watashbiihu tashbiihana